إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka fiidnimo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ay tababartay dowladda maraykanka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ciidamada kenya ku gaaray kamiin lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka mandheera bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho hor leh ka muujiyey lacago xaddhaaf ah oo ay kusoo rogtay dowladda federaalka lix askari oo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo lasoo bandhigay guddiga doorashooyinka maamulka la baxay somalilan ayaa ganax lacageed ku soo rogay qaar ka mid ah xisbiyada iyo ururada ka dhisan maamulkaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ay tababartay dowladda maraykanka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho warkan iyo war kale oo ku aadan khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ciidamada kenya ku gaaray kamiin lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka mandheera waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada bangaraaf loogu yeero ee ay sida gaarka u tababaratay dowladda maraykanka askarigan lagu qaarajiyey degmada kaxda ayaa lagu magacaabi jiray suleymaan xasan dhanka gobolka mandheerana ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar dhabagala u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo ku socdaalayay duleedka deegaanka dhamase ee degmada lafey ee gobolka mandheera khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh ayaa gaaray ciidamada kenyaatiga ee loo dhigay weerarka kabiinka ah welina faahfaahin dheeriya kama aysan soo bixin inta uu gaarsiisan yahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho hor leh ka muujiyey lacago xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaasi faahfaahinaya dadkan ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay muddooyinkii dambaba haysatay ayagoo la hadlaya warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay gurigiiba ku soo rogtay lacag dhan afar kun oo dollar horey ayay sheegeen in lacago looga qaadayay waxna loogu qaban haddana ayba bilaabeen inay xoog dadka uga qaadaan lacagta waxay intaa ku dareen inay kaxaysteen dhalintii iyo dad aan haysan lacagta la weydiiyey waa kuwan ayagoo ka warramaya sida ay wax u jiraan warqaday inoo keeneen oo ay leeyihiin guri kastaba macnaha mitira lagu dhuftay oo mitir walbaba waxaa laga rabaa saddex boqol oo dollar gurigeyga waxaa lagu qoray waa kaas isagaa macnaha god macnaha ku jiro afar kun oo dollar lagu qoray afar kun haddayba diyaar iga tahay gurigeygaaba macnaha kor macnaha u qaadan lahaa subax alla keeno shan dollar haddaan suuq ku soo adeegatay canshuura macnaha saaran adeegii dadka xanuunsanaa macnaha joogo daawadii macnaha loo doonaayay canshuuraa saaran waxooda xoog waa saa kuwaa imaadeen dhallinyarada xaafadday aruuriyeen guri walba qofay ka wateen ma suurtagele marka qofa xirana xoog afar kun oo dollarkeen dadka qaaraan dabka shidanina ku jiro dadka in hoos loo fiiriyaa fiican haddii la dhaho afar kun oo dollarkeen adoo cawada ilaah ogya xaaladaada ma suurtagelayso bulshadan ayaa marar badan si isku mida bannaanbaxyo kala duwan isugu soo baxay degmooyin ka tirsan muqdisho ayagoo uga cabanayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil dhac iyo canshuur xaddaaf ah waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ku soo badanayay canshuuraha haddhaafka ah oo ay soo rogtay dowladda federaalka dadka ku dhaqan muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in canshuuraha laga qaado aysan lahayn muddo cayiman islamarkaana ay ku dhib qabaan ciidamada ka tirsan dowladda federaalk oo guryaha albaabada ka furta haweenka iyo carruurtana xabsi ku gura lix askari oo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaasi oo lasoo bandhigay warbixinta warkaasi mubaarak cumar ayaa eegaya askartan oo gaaraya ilaa lix askari ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu soo bandhigay deegaanka koorkoor oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool askarta isu soo dhiibtay ayaa waxay kasoo goosteen maamulka la magac baxay koonfur galbeed waxaana lagu kala magacaabaa nuuro aadan aadan caliyow ibraahim xasan barkaan cali maxamuud xuseen waxayna ka warbixiyeen dhibaatada ay la kulmeen inta ay tababarka ku jireen iyo halka ay ka raaceen iyo waxa ku kalifay inay iskaga soo baxaan safka maamulka koonfur galbeed waa kuwan iyagoo ka warbixinaya arrimahaas nuurow idan dira deegaanka gudal warwararog horan lan askari yahay aku nagadi aku togushaani malaan ishay dhanay duufi reedatanu kaswaay muslimiinta bilikruwa usku dhan holoy gali dhubolo fureelyara isubahi atan hakasuwai ndi muslunka rowne arag haskutabe tabar gaardi walaasaa mare ridano gaardigu dhammaadayam dol kale bilaawi leeskutabe horan gala bulan karaysan leaynan ulmayna susaanan reed dhan gaalawa bilayn argen horan wala walayn faali leayanam aragna reed asugutabean meel hadalnay akiyaartiyoonay malaaj elehel hadalnay arag gala buyada askutabaa anu askutabaa fadaana lagan gaayo raansetan askutabaa naren oo askutabsaanu fadaana askutabusheena naren maasha allah agay amni fayle ka noola safayle safayle laayan dhowaaye a maqaay ciidan ali uri deegaankaana guudala sacadan aley korkordaroog alxamdulilah ilaahay ka mahadsan inioonedkeyga murtadiinta ku tuubishaanay muslimiinta meetas ku nool ummadii marida kabiirayna faylahantaawaya inansadin muqlum ee ogaaday hadigee sacadan alelian ilaahay ka mahadsan markian hore kabiiray tashkiil oo dhalinyaro jinkey eh iyo tashkiilyan markii tababar hamari walyarkin hamarin may mool gaardi gaardi wal habaarno may bada dugudugudayoonay dhibaatadiis la haydeerti mawlwiinoonada ku haymale kan hoo tababarkayn hay bahal la araw maalin afiil araw bahal la araw maalin nabruul araw waybuah maal la araw kubalaan araw sijiidan waa magaayokin hay maxamed buusay ka dhaleey afartan qof anta koo xasan barkaan kuudal labaatii kuwa jeer ciidanka udur dhubow kuliga furaay ku tirsana kuudali ku tabe mawlmeedarhoo ku dheegnay santailay meel ku hele intii onay muslimin faylir ee takaalay tan intii wal funruugan ogaaday saasaa kugnay afar bilooda ka jare dawadi wal gaarday laylibarsi ko maalin dhuusay leeraay maalin nafruu leeraay kon maalin afii leeraay kon maalin kowlaan leeraay maay ku arkay intii muslim ahayn inta kudaane gaali inga ogaaday id intii muslimiinta dhatiyo ka nolodoon saasaan nagad maay sida aliw maamud manuur xuseen guudal labaati lama degmada koorkorora dhubi waayareen ilaahay aan ku toobsheen intii anaa ku nagad shayddaanay galgaleysn shaydaan maskantoodafe dhablaa kula kulmaya walana faa'iidaa kula kulmala haddana ilaahay aan ku tawsheenay antena kanuno ilaahay uu nagi inta diinta muslimka ka naga shayddaanay maskantano dufeno heel isku daajisadaano heel jarana galan oo ka jaro haskuku dhumanay waalidiinka ku dhumanay walna dadwadaay gobolkoola isku kaaraysanayna askartaani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha saaxiibada imanka baagay intii waa muslimaan beli muslimiinta rogaan kuwayaan beli galaga ku tabaan saasaan baagi lahay maynka baagay ni walaaladay ilaahay han ku nagadaan walaangayo trogan wili trogan rdisangad ka jara moro muslim ni haynaya insheegayo banandungu bah ni hobahay weeran walaal aku kuba gobolkan weli muslimiinta rod isku koy hura anatagay madaya mada banaawi ilaahay mahadle galgo intii dugod horta ireedkiima marohay idoan iyoonay meel muslimiinta tiidaan roogda diinta taarla alag aayada roogda ini koy roongayanka baagay hamigay may buaha iniyan hata geesa aadana leey madaan dhuumaday awkay aaday oo kelijo dhankale an roogna ku dhuumaday ini ankaarang meeli dheliya ankaarang bataawiya ilaahina ma iinka naga ilaahay meeli laakiin muslima maskin jirtoon ha ku naga saadana leey mayba kashaysa dafatay iniyoona holagay daagsada intii miidaa ku tabaano meelidhaas muslimiinta dhahgalana yafade malaagii goobtaleelaale ah ku taba imaydin meelidhaas ugaa wareereed asugu taba maladheere inniyodaa ilaindhawaay askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si raxraxan usoo gaaraya wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan guddiga doorashooyinka maamulka la baxay somalilan ayaa ganax lacageed ku soo rogay qaar ka mid ah xisbiyad iyo ururada ka dhisan maamulkaasi tafaasiisha warkaasi maxamed daahir ayaa soo jeedinaya guddigan oo maamulka somalilan u qaabilsan doorashooyinka ayaa ganax lacageedkan waxa uu ku soo rogay qaar ka mid a xisbiyada iyo ururada ka dhisan maamulkaasi kuwaasi oo kale ah xisbiga talada hayo kulmiye waddani iyo ururka ka ah guddiga anshaxa oo ah farac ka tirsan guddiga doorashooyinka ee maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu ku eedeeyey xisbiyadan inay ka baxeen shuruucdii loo dejiya doorashooyinka sidaasi darteedna ay ku muteysteen lacagahan ganaaxa ah haddaba guddiga anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen ganaaxyadan hoos ku qoran xisbiga kulmiye waxay ku ridnay ganaax dhan boqol milyan oo shilinka somalilan ururka ee xisbiga waddani waxay ku riday ganaax dhan konton milyan oo shilin somalilan ururka kaah waxaan ku ridnay ganaax dhan konton milyan oo shilin somalilan sidaa daraaddeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaaxaas ku bixisaan muddo saddex cisho gudahooda kuna shubtaan laanta labaad ee baanka somalilan xisbiga kulmiya ayaa lagu ganaaxay lacag dhan toban milyan oo shilinka maamulkaasi ah taas oo u dhiganta ah toban kun oo dollarka maraykanka ah xisbiyada wadani iyo ururka kahan ah midkiiba waxaa lagu ganaaxay konton milyan oo shilinka maamulka la baxay somalilan ah sida uu ka dhawaajiyey mas-uul ka tirsan guddigaasi guddidu falanqayn kadib waxay go'aamisay go'aamadan hoos ku qoran kow wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdirasaaq muuse faarax waxaa ku ganaxnay toban milyan oo shilinka somalilan labo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye faysal cabdiraxmaan madar waxaanu ganaxnay shan milyan oo shilinka somalilan saddex madaxa ololaha doorashooyinka gobolka maroodjeex mustafa maxamuud qodax waxaanu ganaaxnay shan milyan oo somalilan afar xubin golaha deegaanka hargeysa maxamed abiib cismaan oo ku magac dheer siikaawi waxaanu ganaaxnay shan milyan oo shilinka somalilan sidoo kale waxaa ganaax lagu riday mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan gobollada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan qabaqaabada doorashooyinka maamulkaasi ayaa ka socota dhulka uu ka taliya maamulkaasi waxaana weli ismariwaa u ka dhexeeya guddiga doorashooyinka iyo qaar ka mid ah xisbiyada ka dhisan dhulka uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan warkii fiidnimo waa naga intaa